ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane saalax axmed jaamac iyo magaalada muqdisho ku furay shirlaha kabandhigay warbixin dhammaystiran oo ku saabsan ay qiimeynta khasaarihii ku dhaladay fatahaado iyo daadadkii alniino ee sanadkii hore shirka weybaha agaansitay dowladda federaalk soomaaliya weynaha ku qayb galay wasiirada wasaarado arrimaha gudaha tamarta xanaanada xoolaha qorsheynta wasiiru dowlaha waxbarashada beero iyo guddoomiyaha hay-adda maareynta iyo masiibooyinka saas haata uu shirkun weybaha ku qayb galay safiiro wakiilo ku dareera qaramada midoobe bangiga beesada adduunka iyo midooda yurub guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka yaan ku horeyntii faahfaahi ujeedka shirka daadadka dayrta ayaa geystay khasaare nafeed mid barakac mid dhaqaale oo ka badan boqol toddobaatan iyo lix milyan oo doolarka maraykanka ah kuwaasoo isugu jiro waxyeelada dalaga beeraha xoolaha ceelasha biyaha dhismaha iskuullada iyo isbitaallada webiyada weliba fayadhowrka bulshada oo gebi ahaanba baaba-ay haddaba si loo helo kakabasho bulshada oo deg deg ah waxaa warbixintu sheegaysaa in lagama maarmaan tahay in la helo dhaqaale gaaraya laba boqol iyo soddon milyan dhiblaba boqol soddon dhibic lix milyan oo dollar wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha xanaanada xoolaha ayaa si wadajira webayo iyoona uun ku hadalena khasaaraha ee usijaysaday fatahaado iyo daadadkii elniino ee sanadkii hore haddaba daahfurkan maanta warbixintan oo ah mid dhammaystiran qiimeynta waxyeelada iyo khasaaraha elino iyo xilli roobaadkii dayrta labaatan labaatan iyo saddex waa tallaabo muhiim ah waana in dhammaan hay-adaha dowladda heerarkooda kala duwan ay wada shaqayn fulin iyo ka guulgaaris talooyinkan iyo xogahan ku jira ka gaaraan elino waxay geysteen dhibaatooyin fara badan ay u geysteen xololeyda beeraleyda iyo xoololeyda intaba qiyaas ahaan waxaa la qiyaasaya inay ku geeriyoodeen xoolo gaarayo ku dhowaad siddeed kun oo neefo isugu jira geel ari lo iyo ido intaba kun sagaal boqol siddeetankii haddaan u laabto dhulka oo daaqa iyo dhirta ay ku taalla ee soomaaliya oo ay ku tirsan tahay waxay ahayd boqolkiiba lixdan dhulka soomaaliya wax ka badan maanta aan joogno labada kun labaatan iyo afartana boqolkiiba toban wax ka yaraa lagu qiyaasayo in dhulka daaqa iyo dhirta badbaadada qabto waxaa in meeshaas waxaa kaaga muuqdo in aada iyo aad dhibaato ay usoo gaartay dhibaatadaasoo oo ay keentay isbeddelka cimilada muhiimad gaara ayay leedahay in dib loo eego lana qiimeeyo musiibadii dhacday si cashar looga barto looguna diyaargaroobo si mustaqbalka waxa imaan kara loo ogaado ama loo qiyaaso soomaaliya waxay si gaara ugu nugushahay saameynta isbeddelka cimilada heer kulka sii kordhaya abaaraha iyo fatahaadaha soo noqnoqonaya roobabka aan joogtada ahayn iyo dhacdooyinka cimilada ee xaddhaafka ah ayaa sii xoojiyey nugeylkii hore u jiray iyo xaaladda sii adkaanaysa mar walba oo musiibo dhacdo masiibooyinku iyo isbeddelka culimadu cimilada waxyaabaha ku dhaca dadku waa u siman yihiin laakiin innagu waxaan dheerrahay nugeylka markii horeaan nuglayn marka wax dhacaanna nugeylkeenni wuxuu sii noqonayaa meel hoosoo aadaya
uga dambeyntii ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane saalax jaamac ayaa weybows sheegay in dalka guud ahaantiis use khasaaraan jeysideen fatahaadoogi haddareeri dowladdana xooga saaro doonta in mar kale hangnagana mawduucan halkan taagan maanta anigu intii aan joogay waa markii labaad ee rapid assessment needs assessment la samaynayo si weyn loo samaynayo horta waxay tilmaan ka tahay tii labada kun iyo koob iyo tobankii dhacday ciidana wax ma asas gareene turki iyo iyo iyo iyo mataqaanaa carab iyo cajabba inta laynooga yimi baa laynoo gurmanaya soo ma xasuusataan maanta laakiin hay-ado kala duwan oo soomaaliyeed oo rag iyo dumar ay hogaaminayaan arrintan xeeldheeri u leh oo wasiir cashuuroo halkan fadhiya uu inagala mid yahay ayaa si cilmiyeysan u qiimeynaya saameyntii daadadku ay ku yeesheen ummadda waxaa iyana madasha inala fadhiya bahdii baac mushtariga soomaaliyeed oo aan rabo inaan si gaara ugu mahad celinno maalin walba oo ay nagu adag tahay iyagaanu xaggooda u cararnaa iyo culimmada oo nidhaahda war dadkiibaa baxaya wax nala qabta horta ilaahay khayra ka siiyo dadaalka joogtada ah ee ay geliyaan arrintan anigaa kor joogteeye labadii sane u dambeysay duruuf adag baanu la koobsanay laakiin ilaahay naguma ceebayn guddoomiye maxamuud guddoomiye ku-xigeenkiisa howlwadeennada hay-adda sodma waxaan rabaa in si gaara loogu sacbiyo